أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo mas-uul ka tirsan kooxda riddada ayaa xaqiijiyey in dowladda xabashida etoobiya ay si cad ugu sheegtay inay qaadanayso badda soomaaliya khilaaf xooggan ayaa soo kala dhexgalay dowladda xabashida etoobiya iyo xisbiga t b l f ee tigree xilli dagaallo culus ay ka socdaan deegaano ka tirsan dalka etoobiya wilaayada jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan mas-uul ka tirsan kooxda riddada ayaa xaqiijiyey in dowladda xabashida etoobiya ay si cad ugu sheegtay inay qaadanayso badda soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya cabdiraxmaan ceynte oo ka mid a guddiga kooxda riddada soomaaliya u qaabilsanaa arrimaha wadahadallada badda ayaa warbaahinta u sheegay qaar ka mid a waxyaabihii la isku mari waayey wuxuu sheegay in madaxda habashada etoobiya ay si cad miiska wadahadalka uga sheegeen inay soomaaliya iyagu wax ku leeyihiin isagoo ku cataabay in madaxda kooxda riddada soomaaliya ay been u sheegeen shacabka soomaaliyeed sannadihii u dambeeyey oo ay ku hadaaqayeen in etoobiya aysan wax cadaawada u qabin soomaaliya
laakiin waxaa uun soo baxday in hadda etoobiya oo anagu dee soomaali haddaan nahay waxaan isku daynay dowladihii kala dambeeye o dhan waxay isku dayeen taariikhdii hore ee madoobeed ee annaga etoobiya noo dhexeysay in aan ka gudubno aadaa laisugu dayay laakiin waxaa muuqata madaxda etoobiyaanku inaysan weli ka gudbin taariikhdaas welina ay ku maman yihiin inay dadka soomaaliyeed ama dalka soomaaliyeed kala dhantaalaan khatarta intay leeg tahaa noo soo baxday haddi waa khatar aada u weyn mar haddii gurigaaga adugu qof dariskaaga intuu ku yimaado ku dhaho gurigaada qeyb ka mida rubcan anaa iska leh uuna keliya inuusan adiga ku dhihin dariskana u sheego warqadana la yimaado horta waa khatar weyn oo adiga kula soo gudboonaatay marka khatartu aaday u weyn tahay lama yaraysan karo weliba marka lagu fiiriyo dhowr indhood indhaha koowaad oo lagu fiirina waxay tahay waxaa maanta marxaladda adduunka u maraya in lagu fiiriyo maanta wuxuu marayaa marxalad adduunka waxaa maraynaa sharciyadii iyo kala dambeyntii iyo xeerarkii kala hagi jira dalalka in aada loogu tuntay ama ukraine waxa ka socda dheh ama ghaza waxa ka socda dheh ama inta udhexeysa waxa ka socda dheh murtad ceente ayaa sidoo kale xaqiijiyay in wasiirka arrimaha dibadda etoobiya uu dowladda turkiga u sheegay inay doonayaan xeebaha badda cas ee soomaaliya mar kale saraakiisha kooxda riddada waxay garayaan in xabashida ay u bandhigeen qaadashada qaar ka mid ah dekadaha soomaaliya balse ay etoobiya diiday oo ay tiri waxaan doonaynaa marin biyoota aan anagu leenahay
dabcan markii la wada hadlayay waxaa laysku mari waayey in de adisababa ay ka laabato is-afgaradkii ay gashay oo ay gobol soomaaliya ka tirsan la gashay inay ka laabato iyo in haddii baahideedu ay tahay deked ay isticmaasho sida ay hadda madaxda etoobiyaanku sheegtaan isticmaalka dekadaha hab ganacsi oo waafaqsan shuruucda caalamiga gaar ahaan xeerarka layidhaha onculos dowladda soomaaliya inay ogasha intaas wadahadalka ahaa dhinaca etoobiyaanku diyaar inkastoo ay meelo badan iyo dalal badan u sheegeen inay diyaar wiin inay ka laabtaan is-afgaradka haddana markii laysoo hor fariistay waa ka laaban waayeen waxay diyaar u yihiin inay dhahaan waxaan xushmaynaynaa madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya dowladda etoobiya waa xushmaynaysaa tusaalahaan inay dhahaan waxaan yidhi wax cusub hadda aad noo sheegaysaan malaha soddonka sano oo soo dhaafana saddex boqol oo jeer ka badan ayay etoobiya saas tiri innaga waxaan u baahannaha shalay adaa gard soo gardarooday oo yidhi is-afgarad la saxiixday sidaas aad shalay usoo qayaxnaatay oo u mutaxinayd aan rabnaa maantana inaad u qayaxanto tirada waa khaldam waa ka laabtay kooxda xasan gurguurte ayaa ku dhici weysay in xabashida itoobiya ay u saxiido qaadashada badda soomaaliya sababo la xidhiira cadaadiso ay kala kulantay bulshada soomaaliyeed kuwaas oo fariimo kulkulul u marsiiyey baraha bulshada iyo warbaahinta qeybaheeda kala duwan mahadsanid caliyare khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay dowladda xabashida itoobiya iyo xisbiga t b l f ee tigre xilli dagaallo culus ay ka socdaan deegaano ka tirsan dalka itoobiya abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya waxaa meeshii ugu sarraysay gaaray khilaafka xooggan oo u dhexeeya jabhadda t b l f iyo abiy axmed kaas oo ka dhashay xukuumadda adis ababa oo diiday in sharciyadii hore ay u soo celiso xisbiga tigreega guddiga doorashooyinka itoobiya ayaa sheegay in t b l f loo diiwaangelinayo inay yihiin xisbi cusub balse kooxda ayaa ka soo horjeysatay sheegtayna inaysan aqbali doonin jabhadda tigreega ayaa tilmaantay in haddii ay dowladda itoobiya ka dhig adeegto dalabkooda ah inay u soo celiyaan sharciyadoodii hore ay burinayso heshiiskii sannadkii labaiy labaatankii ay ku gaareen koonfur afrika in t b l f lagu aqoonsaday wareegto cusub ama si horle loo diiwaangeliyey waxay ka dhigan tahay in la jebiyey heshiiskii britoria haddii kale waa in sharcigeenii hore dibna loogu soo celiyaa ayuu yidhi debreshin gabramakaahil oo ah guddoomiyaha t b l f guddiga doorashooyinka itoobiya ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in shirka magaalada maqalla uga socda xisbiga t b l f aysan aqoonsanayn qodobada ka soo baxa dhanka kale dowladda itoobiya ayaa weerar afka ah ku qaaday t b l f iyadoo sheegtay inay qaadi doonto mas-uuliyadda ka dhalata khilaafka hadda taagan waa tallaabo amnigii shacabka tigreegu haysteen meesha ka saaraysa waa habdhaqankii guracnaa ee lagu yaqiinay t b l f wixii ka dhashana iyaga ayaa mas-uuliyadda qaadi doona sidaasi waxaa yidhi wasiirka warfaafinta xukuumadda adisababa legese tulu mar kale waxaa waqooyiga itoobiya ka soo muuqanaya ay fafaalo muujinaya in gobolka uu ka qarxi karo dagaal kale iyadoo shacabka tigreega ay weli dhibane u yihiin colaaddii qarxday sannadkii labada kun iyo labaatankii mahadsanid abusheyba wilaayada jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inooga diyaariyey askartan toobadkeenayaasha ah ayaa tir ahaan gaarayay afar askari kuwaasoo ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa toobadda loogu qabtay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe maleeshiyaadkan ayaa ahaa kuwii lagu soo tababaray dalka elitariya si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta ku dhaqanka shareecada islaamkana meesha uga saaraan balse allaah idankiis iyo sugnaanta mujaahidiinta ayay maleeshiyaadkan si raxanraxan ah toobadda loogu qabtaa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah afartan askari ee toobadkeenayaasha ah ayaa ka soo goostay saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxayna wateen afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah kuwaasoo ugu dambayn loo lacageeyey markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andulus cali cabdi maxamed deegaankayga dabadeynayl waxaana kasoo jeedaa shabeellaha hoose shabeellada hoose kasoo jeedaa goormaad qortay askartan aad hadda kasoo toobad keentay askartaan waxaan qortay labada kun iyo labaatan saddexdii aad waxaana ka imaaday degmeeshaan la dhahay ceel waaqe aan ka imaaday haddana waxaan joogaa bu'aale bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdiraxmaan xuseen maxamed cabdiraxmaan oo soo dhawow maanta waxaa joogtaa bu'aale adigoo taa'ib ah marka ugu horreysa bal deegaankaaga iyo meesha aa ka imaatay aad iyo aad deegaankan ka imaada waxaa waaye shabeellada dhexe gaar ahaan iiraan daarislaan waxaa kugu biiray labada kun labaatan iyo labada bishii sagaalaad ayaan ku beeray kuwa murtadiinta kadibna waxaa liga qaaday dalka eritrea eritrea markaa liga qaaday muddo hal sana ayaa ku maqnaa waxaa ka imaaday labada kun labaatan afarta
adiga iyo saddexda kale ee aad wada socotaan ee aad adiga afarta ku tahay hub noocee wada waxaa wadanay hubka oo loo yaqaano aakaha beerlaabka ah afartaynaba bismillaah magacayga dhamaystirna waa cali xasan muriidi deegaankaygana waa gobolka shabeellada hoose oo haddan ku noolaaya degmada dayniile daynil magaalada muqdisho magaalada muqdisho su-aashan ku weydiinaa waxaa waaye sidee ay u suura gashay inaad soo baxdaan ma soo lugeyseen ma baabuur baad soo raacdeen see haddana isku hesheen afartiin inaa hal mar usoo wada baxdaan walaahi horta muslimiinta hadday fikiraan meel walba ay joogaan garab ma weynayaan qofka doomar ay asagan rabo ilaah tala u saarto wax walba u hagaaninka raggansiisaba inuu garaad u lahaado wax uu garto aa laga rabaa inuunu xisaabtamo anagana afarteena waxaan isku helnay isu go-aanaan naqnay geedi cabdulaahi calisow leego leegaa ku dhalatay shabeellada hoose waa gartay goormaa ciidanka ku biirtay waxaan ku biiriyey adiga sanada tababar ku maqnaay sanadka tobaraa ku maqlay haa sidee ku gashay qaabka ku gashay yaa ku qoray maadaa isgeey mise dad baa ku qoray anaa isgeey
falanqeeyayaasha siyaasadda soomaaliya ayaa inta badan ku soo celceliya in ciidankii lagu soo tababaray dalka elitariya badankiis uu burburay waxayna u qaybiyaan qaar lagu laayay dagaaladii ka dhacay gobollada galgaduud iyo shabeellaha dhexe qaar iska xaadiriyey gobollada qabiilkooda uu degan yahay halka qaarka saddexaadna iyagoo raadinaya meelay ka baxaan ay ku jiraan weli gacanta kooxda riddada soomaaliya mahadsanid bukhaari maamulka islaamigaha ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas cabdulqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
dowladan oo socotay muddo toddobaad ah looguna magacdaray faaduma binti rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan usoo gabagabeeyey haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka buscad oo hoostaga degmada buqa qable dowladan ayay haweenku ku qaateen culuum kala duwan oo sharci ah waxa ayna munaasabadii gabagabada ahayd ee dowladaas ka dhacday isla deegaanka buscad haweenka ku dhaqan deegaanka buscad ee hoostaga degmada buqa qable oo ka hadlay idaacadda islaamiga al'andalus ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowladaasi diiniga ahayd xaafadan joogno buscad buscad waxaa ka jira wax dowro ah kinigaa naloo akhrinaay diinta ilaahay wax ku saabsan adooraha naloo akhrinaay culammada iyo ilmaha akhlaaqooda iyo bilcaanta dariska waalidka xuquuqdiisa ragga xuquuqdiisa ana laga wacdinayo dooro fiican oo faa'iido leh oo ilaahay noogu kaalmeey intii muslimnahoo dhan allah oogu kaalmeeyo muslimiinta ilaahay oogu kaalmeeyo wax fiican oo faa'iido oo weyn oo ilmaha akhlaaqoodii adduun waana laaga wacdi waana laaga wax sheegay intii wax noo sheegtayna asxanta jasaakallah bilkheyr leh ummadda ilaahay oo jihaadka haysana waxaan oogu ducaynaynaa annagana intaasoo faa'iide madaxoodaan ku helnay toddobaatan iyo toddoba sano sanadkaana ii ah intaasi intaas mujaahiliinta ka hor sidii ilaahay dartiis iga e inaanan wacdiga barkiis iyo cilmiga barkiis anan maqlin mujaahiliin ka hor inana maqlin gabdhihii fiifiicnay tilmaamahoodana inaan mujaahiliinta ka hor an maqlin alxamdulilah ilaahaygii cumrigaas ii yeelay iyaguna ilaahaygii intaas noo soo kori oo ilaahaygii noo soo bixi oo ilaahaygii bannaanka noo soo dhigay ilaahaygaasaan ku mahadinaa allahaasaan mahaddaas u noqaynaa wax walboon qalad oon ku soconnay waa nalaaga toosi qur-aanka xaggiisa waa nalaaga toosi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay oo u gargaaro gargaar weynaan ku helnay adduunya intiin dhaqaynay oon soo marnan cumrigeeda lahay wallaahi bilaahi shantaan lixdan beriyaa iigu faa'iida badan gabdhaha reer buscad waxaa lagu dardaarmay inay diinta ilaahay ay qabsadaano ooy beriga ma aragtaayey diintaas luuqluuq ay u gelin walaalgulahooda ay baraano walax ayagana wixii garaankooda ay maraano tuuladooda kor u qaadaano jaahiliintana ay u duceeyaano gaaladana ay inkaaraano waa codsanaynaa waa rabnaa adigaa laba bilood saddex bilood markaan joognaba wadda haddii la mari waa geed maka baxaayo cilmiga wadda waa in naloo soo celiyo naloo mariyo waa rabnaa doorahanoo kale in naloo qabto waa rabnaa in naloo guugaabiyo waa rabnaa wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowraha diini ah u qabata qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas arintaas oo ay arrintaas oo wilaayada ay ugu talagashay in sare loogu qaado heerka waxbarashada ee bulshada ku dhaqan wilaayadaas mahadsanid rabaani ugu dambayntii shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya yaasir moxamed ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi inta la hubo ugu yaraan shan xubnood ayaa ku dhimatay halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray kadib shil xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay jidka dheer ee isku xirta ismaamulada nairobi iyo nakure ee dalka kenya sarkaal ka tirsan booliiska dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyey dhacdadan shilka ah kaasi oo ku tilmaamay in uu ahaa mid xoogan kuna dhinteen shanta xubnood ee kenyaanka ah dhacdadani ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen baawuur xamuul ah iyo gaari lagu sheegay in uu yahay gaadiidka yaryar dadka dhintay ayaana ka koobnaa haweenay iyo afar carruur ah oo ay dhashay iyo qofka lixaad oo lasoo wariyey in uu dhaawac qabo kaasi oo la dhigay xarun caafimaad meydka shanta xubnood ee carruurta u badan ayaa la dhigay goobta meydadka la dhigo ee cisbitaalka naivasha baawuurtii isku dhacday oo holgob noqday ayaana goobta laga jiiday mahadsanid yaasir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu